subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal sida warkaba aad ku maqlayseen war-saxaafada shalay ka soo baxay maamulka puntland ayaa lagu sheegay in puntland aysan ogolaan doonin in ciidan ka socdo howlgalka nabad ilaalinta ee amisom la geeya halkaasi hadalka puntland waxa uu daba joogay kadib markii toddobadii bishan may aynu ku jirno uu ergeyga gaarka ee qaramada midoobey nicholas kay wakaalada wararka ee reuters uu u sheegay in ciidamo ka socdo howlgalka amisom la geen doono puntland haddaba hadafka arrinkani iyo weliba waxa uu ku salaysan yahay waxaa falanqeyn ku saabsan inoo haya warbixintana ku eegaya maxamed cabdi xasan sandheere
hadalkan puntland ka soo yeedhay ayaa yimid kadib markii ergeyga gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay danjira nicholas kay uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka amisom laga yaabo in la geeyo deegaanada puntland master key ayaa markii uu hadalka sheegayey raadraacayay weeraro ururka al-shabaab loo saaray kuwaasoo ka dhacay magaalada boosaaso buuraleyda galgala iyo xarunta maamul goboleedka puntland ee garowe halkaasi oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan lagu dilay waxyaabaha ciidanka amisom loo igmaday marka laga yimaado kaalmada uu siinaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay tahay ilaalinta shaqaalaha caalamiga ah haddii aynu taariikhda howlgalkan dib u yar eegno waxaa golaha maankii qaramada midoobay u ansixiyey dhammaadkii sannadkii labada kun iyadoo xoogga ciidankaasina uu ka imanayo lixda dal ee yugandha burundi jibuuti kenya etoobiya iyo siraliyon tirada haatan soomaaliya joogta ayaa lagu qiyaasaa inay labaatan kun kor u dhaafayso dhinaca kale waxaa jira dalal aan iyagu ciidamo kuwa militariga aan ahayn soomaaliya u soo dira sida uu sharxayo brofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada wadamo badan oo kale oo booliis ka joogaa jira ay ka mid yihiin masalan zambia ka mid yihiin senegal nigeria niger ay ka mid yihiin ghana gambia oo ay ka joogaan ciidamo booliis ahoo dee muqdisho runtaad ku arkayso markaad tegto anigu baan ku arkay laba kun iyo labayo tobankii markaan tegey ayaa jira iyaguna oo dheeraada marka ma badna laakiin marka laysku daro wuxoo dhan waa laba iyo labaatan kun laakiin u badan ciidamo militaria u badan ciidankaas amisom ee labaatanka kun kor u dhaafaya waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waa fadhiga dowladda federaalk ee soomaaliya dhul ka mid a maamulada dhowaan la sameeyey sida jubba iyo koonfur galbeed iyo weliba magaalooyin kale oo gobollada dhexe ee soomaaliya ku yaala hadalhayntan cusub ee in ciidankaas la geenaya puntland ayaa timid sida aynu soo sheegnay markii ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya nicholas kay uu wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in dhacdooyinkii puntland ka dhacay kadib aad loo eegayo ciidan amisom ka tirsan oo dhulka puntland la geeyo iyadoo maamulka puntlandna uu arrintaasi ka hor yimid haddaba maxay puntland ka walwal qabtaa arrinta aan isleeyahay puntland way xadantaynaysaa waxa weeye laba arrimood midi waxa weeye dee horta waxaa la rumaysan yahay in meeshii ay ciidamadaas ku soo bataan oo dee loo badinayo inay ciidamo dad lagu sheegi karo ciidamo ma garanaysaa aan soomaali ahayn oo aan muslim ahayn oo lagu sheegayo in ay isku bahaysan doonaan wax allo wixii yar xagjirka ahaa oo dad badan hadda al-shabaab ku jirin inay kusoo biiri karaan oo ay yidhahdaan aan la dagaalano ciidamada inay yidhaahdaan waa mido horda iyagu taas way ka baqayaan oo jirta laakiin waxaan isleeyahay arrin kaloo siyaasada ayaa meesha ku yar jirta ciidamada shisheeye waxaa loogu talagalay inay fidiyaan meelaha ay dawladdu ka taliso oo waa sida ay bay u joogaan gobolada waxaan puntland iyo somaliland ka ahayn oo dhan way joogaan marka waxay ka baqayaan dad badan oo siyaasiyiin oo reer puntland ah iyo dad badan oo shiciba runtii in in ma garanaysaa dawladda dhexe ay iyadoon heshiis la gelin gaara oo wax badan lagu heshiiyo inay meeshii ku xoogeysato oo iyaguba waxaa la wareegto iyaga laftigeeda inay ka baqayaan labadaaba waan isku dayaya oo dhinaca dhinaca kale cabdikafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay ayaa isagu qaba in puntland ayna hadda ciidan amisoma u baahnayn garna ay u leedahay inay keenista ciidankaasi iska diido garbay ku leeyihiin oo hadda puntland runtii uma baahna ciidan uma baahna dibadda waa isku filan yihiin waxaad maqlaysay maalin dhawey runtii kaaba ka hadlayba taliyaha ciidamada uu yihi annagu uma baahnin caddahay oo waxaad moodaa boqolkiiba lixdan iyo shan dhalinyarada puntland joogta maba shaqaysaba marka puntland hadda waxay u baahan tahay un in tababar iyo loo sameeyo dhaqaale iyo ciidamadooda la xoojiye maahee waa habaysan yihiin marka haddii ninkii furinta ku jiray oo ciidamada horjoogay uu kuleeyahay uma baahnin waa isku filannahay waa mahadsantihin warka kay waxaad moodaa inuu kaasi ka qiimo badan yahay ama xaqiiqda uga dhow yahay sidaan soo sheegnay ilaalada shaqaalaha hay-adaha caalamiga gaar ahaan kuwa qaramada midoobay waa mid hoos imanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya ta labaad xafiisku waa maaraynta ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala duwan ee soomaaliya la siiyo haddaba haddii xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya oo nicholas kay uu madax ka yahay uu meel mariyo geynta ciidamo ka socda amisom dhulka puntland sidee ayay puntland uga falcelinaysaa u malayn mayo in qaramada midoobay haddii dadka ama ama shacabka iyo maamulka puntland ka jira haddaanay ogolayn u malayn mayo qaramada midoobay inay jajuubayso laakiin waxaa imaan doonta in haddii ay argagixisadu ku xoogsato ama waxaan hadda lagu sababayo waa xasuusataayo dagaaladii hadda galgala ka socday iyo qaraxyadii ka dhacay boosaaso iyo garowe iyo kuwaasaa u sahlay xataa amisom inay ka hadasho sidaa ka warqabta keyna wuxuu yidhi waa inay suurtagal noqotaa dhici karta maahe wax xaqiiq ahoo uu leeyahay go-aan baa la gaaray waa la geynayaa oo cadadaasaa la geynayaa ma aanay dhicin laakiin markay arrintu wada tashi gaarto u malayn maya haddii reer puntland ay diidan yihiin sida ay muujiyeen haddaba in la geynayo u malayn mayo brofesor xuseen warsame ayaa dhinaciisa qaba in arrintu ay midi laba af leh tahay haddii la caawiyo oo united nations isku day inay caawiyaan bay tahay ay ciidamada puntland caawiyaan oo la dhisaan waa suuragal weeyaan oo arrintaasi waa u suuragelaysaa haddii laakiin ay midi midi ku taag noqoto united nationskuna waxaa cadoodaan ay u diidaan taa dawladda puntlandna ay taalkii weydo oo wax kale meesha kasii dhacaan waxaa laga yaabaa shicibka iyo dadkii kale meelaha ka shaqaynayaba inay canaantaan hadhow dawladda puntland oo ay yidhaahdaan inay diida maahayne inaad aqbasho arrinta ayay ahayd marka waa midii laba af leh arrintaasi inta la og yahay waa markii ugu horreysay ee ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay nicholas kay uu ka hadlo in ciidamo ka socda amisom la geeyo deegaanada puntland falanqayntii maxamed cabdisandheere uu nooga diyaariyey diidmada puntland in ciidamo aamisoma la geeyo deegaanadaasi ayaynu intaasi kaga gudbaynaa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington